kulanti wanaagsan ku soo dhowaada warka subax ee raadiyo dalsan qodobada ugu waaweynna waxaa qaybka laamaha ammaanka dowladda soomaaliya oo faahfaahinno dheeraada ka bixiya qaraxya xalay ka dhacay magaalada muqdisho oo khasaare kala duwan sababay howlgallada ka socda gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe oo xoogaystayay ciidanka dowladda soomaaliya dadka deegaanada oo la wareegay deegaanno hor leh taliska maraykanka ee africom ee soomaaliya oo war ka soo saaray duqaymaha ay ka fuliyaan gudaha dalka soomaaliya hay-adda maarayntii masuubooyinka qaranka oo maamulada puntland iyo galmudug u dirtay deeq raashin noocyadiisa kala duwana iyo madaxda dalalka ruushka iyo turkiga oo gaaray heshiis cusub
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale kulanti wanaagsan waa subaxnimo axada taariikhda ay ku beegan tahay lixda bisha kow iyo tobnaad laba kun labaatan iyo laba waxaad ku soo dhowaataan qodobadii aada maqasheen iyo kuwo kale oo ayna gudagalno ayna ku bilowno laamaha ammaanka dowladda soomaaliya ayaa ka hadla qaraxyadii xalay ka dhacay magaalada muqdisho jugta dhowr qarax oo xalay laga maqlay inta badan degmooyinka gobolka banaadir kuwa u ahaa kuwo isxigay islamarkaana dadka ku nool magaalada muqdisho caasimada dalka ku abuuray qalqal amni saraakiisha laamaha ammaanka dowladda soomaaliya qaar ka mid a ayaynu kasoo xoganin qaraxyada xalay muqdisho ka dhaca marka laga reebo qaraxii xiran nacnac ay ahaayeen kuwa kale dheemish ama walxaha dhibaatada aan geysan saraakiishaas ayaa waxay intaasi ku dareen qaraxyada dheemishka lagu doonaya in lagu qalqalgeliyo ammaanka magaalada muqdisho iyagoona tilmaamay laga hortagay wax kasta oo keeni kara amni darro dhacdo fiidka xal ayay ahayd markii qof isku soo xiray walxaha qarxa ama inta badanba dhawaaqyadooda magaalada muqdisho ee caasimada dalka kuwaas oo saacade isxigay ka dhacay degmooyin kala duwan ee ka tirsan gobolka banaadir sidoo kale taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliya jenaraal odowa yuusuf raaga ayaa faahfaahin ka bixiyay qaraxi ismidaaminta iyo fiidkii xalay dhankiisa ka dhacay xerada tababarada ciidanka xooga dalka ee xeranaanac ee ku taal degmada wadajira ee gobolka banaadir taliyahooda waa oo la hadla wakaalada wararka soona ayaa sheegay inuu qof isku soo xiray warxaha qarxo oo doonaya inuu dhex galo dhalinyaradaasi qoranaya askarnimada ciidanka inay ku biiraan uu qaraxaasi geystay bartilmaameedkiisiina uusan gaarin maadaama uu sheegay inuu gudaha u galay uu doonaya xeradaas balse afaafka hore qaraxa uu ka dhacay sida uu taliyuhu tilmaamay jenaraal odawa waxa uu sheegay qaraxaas jugtiisa inta badan laga maqlay gobolka banaadir in ay waxyeelo xoogan kasoo gaartay qaar ka mid a askartii ee qoranaysa ciidanka xooga oo dhimashada uu ku tilmaamay shan qof halka kow iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen walow uu khasaaraha intaa kasii badan karo taliyaha ciidanka xooga dalka ayaa waxaa hadalkiisa intaa ku daray inay socdaan baaritaano xoogan oo ku aadan qaraxyadii sidii looga hortagi lahaa falalka qaraxyada al-shabaab inta badan ay ka geystaan muqdisho si gaara xeradaasi oo tiro dhowr jeer iyada oo ciidamo dhalinyaro ay qoranayeen lala eegtay qaraxyo gaadiidka gurmadka deg dega ah ayaa goobtaasi durbadiiba gaaray iyadoo dad badan laga soo qaaday ee dhaawac iyo dhimasho sababay qaraxaasi markaana taliska maraykanka ee africom ah ayaa waxay warka soo saareen duqeymaha ay ku dileen qaar ka mid a xubno ka tirsan al-shabaab xuseen washington ayaa faahfaahinaya taliska ciidanka mareykanka ee qaaradda afrika ee loo yaqaano africom ayaa ka hadlay duqeyn diyaaradeed oo dhanka cirka ay ka fuliyeen khamiistii lasoo dhaafay ee saddexdii nofembar meel ku dhow degmada cadale gobolka shabeellaha dhexe maamulka hirshabeelle war-saxaafeed ka soo baxay taliska mareykanka laguna faafiyey bartooda tuurarka ayaa waxaa lagu sheegay in duqeynta diyaaradeed la beegsaday goob ay ku sugnaayeen dagaalyahanaa al-shabaab ah islamarkaana duqeynta ay ka dhalatay khasaare nafeed u gaaray shabaabka mareykanka ayaa waxa uu sheegay in duqeynta ka dhacday meel ku dhow degmada cadale ay ku dileen shan iyo toban xubnood oo kamid ah shabaabka waa sida lagu yiri qoraalka ay soo saareen taliska ciidamada mareykanka ee loo yaqaano africom sidoo kale waxay tilmaameen in duqeynta diyaaradeed ay ku timid codsi dhanka dowladda federaalk soomaaliya maadaama ay shabaab weerar culus kusoo qaadeen khamiistii lasoo dhaafay garinkii dambe ee khamiistaas ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo ku sugnaa deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe siday wararku sheegayaan islamarka waa sida ay warka ku sheegeen mareykanka duqeynta ayaa wax khasaaro dhimashii dhaawaca kasoo gaarin dadkii shacabka ah ee goobta ka agdhowaa islamarkaana ay duqeynta lagu diray xubno ka tirsan shabaabka waa sida ay sheegeen mareykanka dhinaca kale qoraal kasoo baxa al-shabaab ayaa lagu sheegay in ciidamada mareykanka ee gelinkii dambe ee khamiistii lasoo dhaafay ay ku biireen dagaal saacado badan qaatay oo shabaabka iyo ciidamada dowladda ku dhexmaray deegaanka tardho ee gobolka hiiraan duqeyntaasna looga dilay sideed xubnood waa sida sheegeen shabaabka
aada ayuu mahadsan yaha washington markaana deegaanada maamulka hirshabeelle waxaa ka socda howlgallo xoogan oo ay iska kaashanayaan ciidanka dowladda soomaaliya iyo sidoo kale dadka deegaanadaasi is abaabulay gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe ayaa maalmihii dambe ka dhaceen howlgalladaasi waxaana dagaalo xoogan al-shabaab iyo ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka ay ku dhex mareen qaar ka mid a gobolka hiiraan maalmihii lasoo dhaafay saraakiil iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa deegaano dhaco ee gobolka hiiraan waxay ku booqdeen dadka deegaanka iyo ciidanka dowladda soomaaliya oo howlgalladii ugu dambeeyay deegaano dhowra kula wareegay iyadoo xusidu ay mudan tahay sidoo kale in gobolka shabeellada dhexe ee masjidka cali guduud deegaano ku xeeran ay la wareegeen ciidanka dowladda soomaaliya oo kaashanaya shacabka deegaanadaasi xildhibaanadan oo qaybo ka ah xildhibaan sambalooshi iyo sidoo kale xildhibaan cabdimaalig ee deegaan doorashadooda taha hiir shabeelle ayaa waxa ay sheegeen in howlgalkanu lasii xoojin doono iyadoo waaqay in loo midoobo dagaalka al-shabaab xilligan lagula jiro waa sidoo hadalka u dhigaane waa kuwan xildhibaanada oo hadlayo
muslanow run sheegaa layidhi muslan run oga qaado waana ku soo ballannay ballantii aad qaaddeenna waad fuliseen qaybteedii ugu horraysay annaguna waxaan ballan qaadnay inaan lukoonasho ahayn oo dagaalku uu dhab naga yahay balaayo intaan idinku kaagacinno inaan idinka tegay idiin sheegnay dagaalka meel gebagaba ah inuu maraayana waa sheegnay gebagabadaasna inaan laydinkaga maarmin waa sheegnay waxaan idinka codsannay dagaalka inaad ku soo biirtaan waxaan idinka codsannay inta yaroo ka dhiman shabaab inaad nala gacan saartaan oo weliba aad ku hormartaan waad ballan qaadeen horta waxaan idinkugu imaannay inaan idiin qirno dad ballan lahoo muslin aad tihiin ina aan idinkaga mahad celin intii ku dhimatay dagaalka waa shahiideena allah u naxariisto inta ku dhaawacantana ilaahay fayoobe degdeg ha siiyo dagaalku waa xaq wax kasta oo fiicanna qiimaa loo bixiyaa qiimaha la bixiyana midda ugu weyn waa naftaada dagaalkii cashar lama ilaawaana ayaad siiseen cadowga dad lagu soo degdegi karo oo laydhiilsan kara inaadan ahayna waad muujiseen soomaali oo dhanna dagaalka aad gasheen waxay markhaati ka tahay mid adag inaad inuu ahaa idinkuna sharafaad isku soo hoyseen annagana sharafaad noo soo hoyseen soomaaliyana sharafaad u soo hoyseen qof kasta oo soomaaliyana waa idinkaga riyaaqay waan idiinsoo habaliyey adduunku waxa ugu daran qof inta buur fuulay meesha ugu sarraysa markuu tegey ka soo dhaca horta ilaahay kuwii ka soo dhaca nagama dhigee inaan hoos uga daadegno oo guushii aan gaarnay aan xajisanno ayaa muhiim ah kulligeenna sidaan hore ugu ballan qaadnay haddana dhinaceenna waxaan ka ballan qaadaynaa meel u soconno meel aan u soconno inaysan jirin inaan badaxidin ka taagannahay inaan midigiida ka daba taagannahay inaan dhexdiinna taagannahay haddaan idinka maqannahayna quluubteenna maskaxdeenna inay idinla joogto
dagaalkan uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya u iclaamiyey annagu waxaan nahay dadkii ugu horreeyey oo ka jawaabay ilaahayna waa nagu guuleeyey sababtoo ah wax xaqahan ku taagannahay annagoo ah xildhibaanadiinna horta waxaa sharaf noo ah inaan idinku matelno baarlamaankaas soomaaliya oo dhan aad tusteen inaan nimankan layska celin karo dulmina aan loo dulqaadan karin dad soomaaliyeedna aan la dulaysan karin waa idiinka mahad celinaynaa waxaa soo haray guushii waa noo muuqataa guushii waa noo muuqataa sow xildhibaanka sheegana maalin hore muslim gaala waxay isku raacday dagaalkii maalin hore dhaca halkaas in ay dhaheen hataa dadkii ajaaniibtaha ciidanka xoogga dalka inuu saan u dagaalamay ahayd taasna waxaa waaya go'aan aan qaadannay annaga dhan inaan ula dagaalnamanna cadowgan meelaan ka noqonno nama joogno ilaahayna meelaan ka noqonno nama geeyo
hagaag kuwaas waxaa hayeen qaar ka mid ah xildhibaanada dowladda soomaaliya ee ku sugan deegaanada ee dagaalku haatan ka socda ee ka tirsan gobolka hiiraan markaana hay-adda maarayntii mas-uubooyinka qaranka ee soomaaliya ayaa maamulada puntland iyo galmudug u dirtay doon waday deeq raashin noocyadiisa kala duwana taasoo looga jawaabaya dadka abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan deegaanadaasi mas-uuliyiinta hay-adda maarinta iyo mas-uubooyinka qaranka ayaa sheegay in deeqdaasi ay ka timid dowladaha serbiya iyo sidoo kale jina islamarkaana gargaarka loo dira maamuladaas ay yihiin mid baahi weyn u qabeen shacabka ku dhaqan deegaanada galmudug iyo puntland islamarkaana doontaas ay ku xiran doonta magaalooyinka xeebaha leh ee maamuladaasi ka tirsan gudoomiye ku-xigeenka hay-adda maareyntii mas-uulooyinka qaranka axmed cabdi aadan ayaa ka hadlay deeqdaasi loo diray puntland iyo sidoo kale galmudug wuxuuna sheegay in kaalmahani lasii xoojin doono isagoo ka hadlayay waa kan waxaan joognaa dekedda magaalada muqdisho oo aannu ka rarayno doon raashin gargaar ah oo la gaadhsiinayo dowlad goboleedyada puntland iyo galmudug raashinkan deeqda ah waxa uu ka yimid ka kala yimid waddanka jina iyo serbiya laakiin badankiisu wuxuu ka yimid jina ayuu ka yimid qayb ka midana waxay ka timid serbiya aadaan ugu mahadcelinaynaa waddammadaa deeqda bixiyey raashinkan isaga ah ee aan maantan meesha ka rarayno waxay u kala qaybsan yahay laba boqol oo tan laba boqol iyo shan tan oo puntland la geenayo iyo boqol iyo shan tan oo la geenayo galmudug laba boqol iyo shantaa tan ee la geenayo puntland waxay ka kooban tahay boqol tan oo bariisa boqol tan oo qamandi ah iyo shan tan oo isugu jirta saliid iyo boorash dhanka galmudug waxaa la geenayaa boqol iyo shan oo isugu jirta qamadi boqolka oo qamadi iyo bariis kale ah iyo shanta tan oo saliid iyo boorash kale ah waxay hay-adda maaraynta masiibooyinka soomaaliyeed ay maanta halkan gargaarkan ugu diraysaa dowlad goboleedyadaas iyadoo aad mooddo in aan ka maarmi doonno in hadda kadib diyaarado la isticmaalo meelaha inta badan la geyn karo raashinka gargaarkaa iyo caawimaadda ee tekadaha leh waxaa kaloo iyadana jirtay inaan deeqbixiyayaasha ku wargelinnay in deeqbixin deeqaha ay ugu tala galeen soomaaliya ay meelaha tekadaha leh ku kala wajahaan annaga deeqdan la soo gaadhay ee jina ka timid iyo serbiya waxaan maanta ka raraynaa doonta oon u raraynaa tekadaha iyaga ah runahaantii waxaa weeyaan iyadoo aan ognahay dhibaatada maanta ina haysata iyo abaaraha ka jira waddanka si looga jawaabo awaamirtii dowladda iyo yacni tawjiihaadkii xukuumadda iyo madaxda sarena la fulinayo ayay deeqdani waxay noqonaysaa in la gaadhsiiyo dadkii abaaruhu waxyeeleeyeen ee gobolladaas ama dowlad goboleedyadaas puntland iyo galmudug ku sugan waxaan rajaynayaa mucaawanadani la gaadhsiinayo gobolladaas iyo dowlad goboleedyadaas inay qayb ka qaadato yaraynta dhibaatada abaaruhu iyo intayaraantu ay ku hayso dad soomaaliyeed
guud ahaan inta ayaan kusoo afmeeraynaa warkii subaxnimo aad kala socotee mid la mida intaa kulmi doonno waxaa idinkaga tegaynaa nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga relia dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa talal hel